waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan xildhibaanada marti sharafta dadweynaha dhallinyarada iyo cid kasta oo soo ajiibtay inay nala kulmaan wakhti nala qaataan waxna aan isdhahno waana mahadsan yihiin dhammaantood dhanka kale waxaan rabaa inaanan wakhti badan idinka dilin reer galbeedku waxay yidhahdaan times money wakhtiga asaga ayaa lacagta sameeya marka maadaama aad markii hore xoogaa meesha ku daahdeen haatanna inaan wakhti badan idinka dilo ma rabo oo waayo qofku wakhtigiisa wuxunbuu ku qabsadaa marka inaan soo gaagaabiyo baan rabaa waxa aan ka hadlo haddii allaha awoodda le uu idmo wixii ilaahay iga garansiiyo anigu waxaan ahay musharax u taagan duqa degmada gaalkacyo musharaxnimadan aan u taaganahay run ahaantii markaan magaaladan imid ma ahayn mid ugu jidhay laakiin waxay ahayd mid gadaal ka dhalatay yaalkeeda waa magaaladaydii oo qofku magaaladiisii hadduu yimaado wixii ka jira inuu wax ka dhaho dee xaq baa loogu leeyahy in yar haddaan nafteeda ka warramo anugu waxaan filayaa dhammaantiin inaan idinka weynahay oo idinku aad hadda dad dhallinyaro ahoo hadda soo kacay tihiin oday baan ahay waxaan ahaa dadkii xilligii dowladdii siyaad barre wax bartay waxaan ahaa ardadii farsamada gacanta ama bolotiknika ka baxday waxaan ahaa ardadii gurmadka oo dugsiga tababarka xalana gashay isla markaa waxaan haddana ka shaqeeyey wasaaradda gaashaandhigga qaybteedii garsoorka maxkamadaha ciidamada qalabka sida weli wuu nool yahay xeeralyihii guud ee ciidamadii qalabka sida ummadda soomaaliyeed ee xilligaas maantana gaalkacyuu ku sugan yahay nasiib wanaag halkaas anigoo ku sugan wasaaradda gaashaandhiggu waxay jeclaysatay inaana gacantooda ka bixin wasaaradda waxbarashada ayay waxay u qoratay arji ay ku dalbatay aniga shahaadadayda kabacdina halkaa waxaan ka aaday kuliyaddii milatariga oo la ohan jiray kuliyadda jaalasiya halkaas oo aan u galay leyli sarkaal koorsadii la ohan jiray koorso tobnaad raggaas xooggoodii way dhinteen wax yar baa ka nool ama baylacad baa dadku u aqoon jiro hargeysi aad ugu baabeen kabacdi waxaan u shaqeeyey wakaaladii xoog korontada soomaaliya xilli kooban ama saddex bilood qaybteeda jasiira farxaan cali xaadkan haddaad aragteen halka jooga uu ka shaqayn jiray qolo filibiin aan anugu markaa la shaqayn jiray kabacdi dalkeennii qaaliga aha wuu burburay waxaan qax ku tegay anugu dalka kenya waxaan halkaa ku bartay caafimaadka waxaana u shaqayn jiray hay-addii la ohan jiray unit c r united nation high commissionary for refugia qaybteeda msf la yidhaahdo belgium waxaana halkaa ku qaatay koorsooyin kala duwan oo caafimaadka ku saabsanaa waxaana ahaa r c o ama waxa loo yaqaan registration clinical officer oo ninka la yidhahdo dhaktar xigeenka ah kabacdi waxaan kusoo noqday dalkeennan maanta aan ku sugannahay ee puntland gaar ahaan gaalkacyo sagaashan sideedii abriil soddonkeedii baan halkan imid baan malaynayaa anigoo halkaa ka soo ruqsaystay waxaan halkan joogay muddo waxaan ka ahaa ganacsade waxaan kaloo ka ahaa dhakhtar intiina badan aad garanaysaan ama carruurihiin aad u keeni jirteen oo nin hadda idinku cusub ma aanihi kabacdi waddankeenna waxaa badatay shidadiisii mar kale waan ka hayaamay dalka anigoo carruurtaydii afka ku wata oo aan keligay ahayn waxaan u hayaabay dalka maraykanka waxaan halkan ka tegay labada bishii julay bishii juun labaatankeedii waxaana u hayaamay dalka maraykanka waxaan ku noolaa shantii sana u dambaysay stateka la yidhaahdo indiana waxaana ka ahaa arday barta maadada loo yaqaan sociology maadada aan baran jiray oo sociologygu waxaan filayaa intiina badan waad garan ka dhaan waa arrimaha bulshada bishii diseembar ayaan soo xiray si aan dalkayga u soo gaaro oo halkaan hantidaydii ama guryo ha noqoto ama gaadiid ha noqoto iyo ciiddaydu hooyo si aan u soo eego safarkaygu horta runtii saasuu ahaa waxaan idinka dhaafay inaan ahaa golihii deegaanka oo oo cabdiraxmaan maxamuud xaaji xasan uu u ahaa duqdegmo waxaan shaqaynay xilligaasi wakhti kooban wakhtigaa kooban waxaan qiyaasayaa inay ahayd sagaal bilood ama toban bilood waxaan isku daynay inaan wax dhaqaajinno waxaana jiray caqabado badan oo lugahana qabsaday ama gacmahana qabsaday si kastaba ha ahaatee golahaas deegaanka iyo duqaas xilligaa jiray xukuumaddii xilligaa jirtay baa kala dirtay sida hadda golihii deegaanka oo la kala diray wareegtada madaxweynuhu ku kala diray mid la mid ah baa loo isticmaala waxaan xasuustaa raggii halyeeyada ahaa oo xilligaasi loo magacaabay guddiga nabadgelyada gobolka mudug dhammaantood inay dhinteen baan filayaa oo ninkii ugu geeri dambeeyey uu ahaa waxay isugu jireen odayaal iyo xildhibaano ninkii ugu geeri dambeeyey wuxuu ahaa cumar dheer allah u naxariistee ee dhakhtarka cabdifataax aabihiisaa ka mid ahaa xasan walloora waxaa ka mid ahaa cabdulaahi farey een waxay ahaayeen rag noocaasa waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray eh, xuseen maxamed dude baan filayaa inuu ahaa een xuseen xuseen cali duude allah unaxar nin cibaado badanna ahaa xiluu masaaj ka soo baxaa la dilay horta niman yahow ee, waxaa laydiin doortay waa wixii raggaas hadda aan sheegayo ay isku dayeen inay qabtaan ayagoo la daala dhacayana een, la laayay marka horta nin kastoo meeshaan maanta fadhiyow dee dilkii walaalkaa uusan ka badbaadin adna u diyaargarow ha u qaadanina wax sahlan in xildhibaan la noqdo iyo in golaha deegaanka la soo galo taasi waa intaas waa aniga warbixintayda iyo wixii aan soo maray ee teeda kale waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo waxa dhabtaa oo ina horyaal oo weliba gaalkacyo maanta ku xeeran oo ay tahay yaa wax ka qaban kara sidees wax looga qaban karaa inta aan ogahay dhibaatada ku xeeran gaalkacyo baan ka hadlayaa waana hubaa inaanan soo koobi karin gaalkacyo waxaa ku xiran ee, nabadgelyo darro marka laga hadlo dhinaca ammaanka waxaa ku xiran daldurugsi galmudug iyo dilaal qorshaysan waxaa ku xiran qax waxgaradka bulshada la qaxinayo waayo markii mid la dilo ka kaloofayo meeluu aada markuu garan waayo uu tegaya for example magaaladan dadkii ka ganacsan jiray oo hantida ku lahaa ninka ugu sokeeya jigjiguu degan yahay ka labaad dir dhabuu degan yahay booramana waxbaa degan may nicin ciidooda may nicin guryahooda laakiin waxaa ka waday dhibaato jirtay iyo ammaan darro Ee, waxaa ku xiran oo halkaan ka taagan ood ogtihiin taariib iyo shaqola'aan baahsan Een, waxaa kaloo aad ogtihiin oo gaalkacyo ka jira oo qof inkira kara uusan jirin wada shaqayn la'aan la xiriir eh, wada shaqayn la'aan laamaha kala duwan ee dowladda haddii xaqiiqda aad daraasaysaan laamaha kala duwan ee gobolka mudug ilaa heer degmo ilaa heer gobol waxay isla shaqeeyaan ama ma jiraan la odhan karaa ama waa wax yar waxaana boosibal ah markaad dhex gashaan inaad aragtaan sida baahi loogu qabo in hay-adaha amniga iyo dhammaan kuwa dawliga ah ay isla shaqeeyaan Een, sidoo kale waxaa jirta wada shaqayn la'aan la xidhiirta beelaha kadib markii ay wada shaqayn waayeen laamaha dawladdu dee laamihii dawladdu hadday wada shaqayn waayeen beeluhu see u wada shaqaynaya absolutely waayo beeluhu waxay kaga dayan lahaayeen wada shaqaynta waa laamaha dawladda laakiin markay arkaan laamihii dawladdu kala adeeganaya beelihiina way kala adeeganayaan meesha marka waxaa ka baxaya waxay magaaladeennu ahayd iyo wixii wax u tari lahaa intuba Een, sidoo kale waxaa magaaladan ku xeeran dabargoynta dadka haldoorka ah ama waxgaradka ah oo si gaara loo ugaarsado ama ha ganacsadeen ama aqoon ha lahaadeen amaba ha ahaadeen dad u shaqeeya dowladda waxaa kaloo iyaduna mushkiladka ah oo magaaladan ka jira dayax iyo mushkiladeeda oo keeni kardha arrimo ammaan darro haddii aan xal loo helin hera dayax dhib badan baa ka jira idinna waa ogtihiin intii kaloo caqli leh ama magaalada deganna way ka warqabtaa sidoo kale magaaladan waxay weyday xuquuqo badan oo ay iyadu iska lahayd oo ay xaq u lahayd inay hesho tusaale yar baan ka bixinayaa waxaa ka mid ah dowladda dhexe oo goosatay lacagaha degmada gaalkacyo oo loo yaqaan d h lacagtaas dhej la yidhahdo waxa loo soo gaabshay dowladda hoose markii ugu dambaysay gaalkacyo waxay xaq u lahayd 5 percentage lacagta ayadaa inay hesho lacagta ayadaa inay hesho iska dhaafe waaba laga goosta weliba markii hore way ka badnayd 5 percentage 9 bay ahayd jirtay 8 baa laga dhigay 7 baa laga dhigay 6 baa laga dhigay 5 baa la soo gaarsiiyay 5 kiina hal mar baaba la waayayba waxaa sidoo kale dowladda dhexe ay dakhli ku bixisaa ammaanka meelo gaalkacyo ka ammaan fiican qofkii og baa og waa garoowe waa qardho waa boosaaso laguma bixiyo gaalkacyo waxyaalaha ama fasilitiga xagga ammaanka lagu bixiyo meelaha kale waana meelo inaga ammaan fiican inaga oo inagu xuduud baynu ku naallaa sidoo kale hay-adaha wax muddo badan gaalkacyo waan ku dulmanayn haddaan na- haddaan nahay ee gaalkacyo hay-adaha wax bixiya ee nidaamka loo yaqaan j b l g da oo hadda la bilaabay si wanaagsan gaalkacyo ugama shaqeeyo waxaa kale oo aan gaalkacyo aan ka shaqaynin lacagta loo yaqaan l e d iyo lacagta kaloo la yidhahdo l d f dhammaan waa walxaha lagu hormariyo degmooyinka kaalkaya lacagtaasi kama shaqayso mana soo gaarto waxaa xayiran dhammaan lacagaha kala duwan oo canshuurta oo ay ka mid yihiin dakhliga guryaha sanadlaha loo yaqaan kaalkaya goor la qaado goor ugu dambaysa lama yaqaan waxaa ka mid a gowraca xoolaha waxaa ka mid a iibka guryaha korontada iyo biyaha dhammaan dowladda hoose arrimahaas ma taabato galkaayo uma baahna canshuurteeda in la kordhiyo laakiin waxay u baahan tahay canshuurta ka maqan in loo helo waxa dowladda dhexe la jirana in la helo arrintaas yay ka iman kartaa waxay ka iman kartaa golaha deegaanka oo maanta horteeda fadhiya oo intooda badan aqoon-yahana oo aan filayo inay aniga igaga firfircoon yihiin igagana agtifsan yihiin meel kastoo wax inaga jiraan waxaan kaloo filayaa in ay muhiim tahay gaalkacyo meeshii maanta innagu aynu dhigno aniga iyo idinka marka laysku keendaro inay ooli doonto haddaan meel fiican dhigno oo waddo fiican u fallo oo aan cabsi lahayn oo aan walwal ahayn ee isku tashaso iyo isku tala ah waxaan filayaa inay gaalkacyo guulaysanayso waxaa intaasoo dhan ka horaysa inaynu hello midnimada dadka ku nool gobolkan ama degmada gaalkacyo la yidhahdo haddaan dadka midnimadooda la helin waxba lama qaban karo waxaad ogtihiin magaalada gaalkacyo waxaa yaal taangiyaal waxaa yaal tedhisabanno shilkayaal zuuyo biamyo jantasey ama waxaa loo yaqaan janta waxaan filayaa xoogaa milatarigaygi baan dib u xasuustay haddaan idinla fogaaday raalli ahaada dhammaan innagoo waxaa haysana ayaa wiil yaroo bastoolada haystaa ninku doonay inaga dila una iska dhaqaaqa xataa lama helo waxaan filayaa arrintaa wax kale kuma iman waxay ku timid midnimo la'aanta annaga dadkeenna iyo degmadeenna haysa waxaad ogtihiin sidoo kale dadkii magaalada gaalkacyo iska lahaa wixii tegey oo cararay oo ammaandarro oo cararay way carareen laakiin waxaa jooga xaggee ku hoydaan idbibiyay ku hoydaan magaalada gudaheeda laguma hoydo idbibiyada haddaad tagtaan dadkii magaalada ugu guryahaya hantida wanaagsanaabaa ku hoydaan waa arrin naxdin mudan waa in dadka guryahooda lagu soo celiyaa magaalada waa inay population heshaa waxaan xasuustaa magaalada gaalkacyo oo cagaar weyna ninkii xasuustaa xasuustaa ay saddex kun oo nin oo soomaaliya xamaali ka ahay qofkii xasuustaa xasuustaa oo halkaa baabuurta ka timaada beledweyne dhusamareeb aabudwaaq ilaa iyo cadaado iyo xamar ay rarka ku dejiyaan baabuurta ka timaada meesha la yidhaahdo boosaaso garowe qardho iyo laascaanoodna ay halkaa rar ka qaataan kala wareegaasi magaalada gaalkacyo wuxuu ka dhigay dekad caalami ah saddex kunoo nin baa ka shaqayn jirtay hoteelada gaalkacyo meel laga seexda lama arki jirin gaasteeshinada shidaalku iskuma soo gaari jirin makhaayadaha cuntada waxaa weeye waa la isku haysan jiray waayo gaalkacyo waa gabar qurux badan oo ku taal meel qurxon waa central soomaaliya wey ninka ka yimid boosaaso iyo ninka ka yimid laascaano iyo ka ka yimid beledweyne iyo kan qabridahar iyo dhagax buur ka yimid waa meesha habeenka ay isku wareystaan oo ku kala warqaataan ha sahlanina hana u qaadanina inay gaalkacyo tahay meel liidata waa meesha noocaasa ganacsigii noocaas ahaa oo cagaar weyne baabuurtu wax ku kala wareejin jirtay dad baa can wareejiyey waxaa la sameeyey baabuur la yidhaha shaari shaare baabuurtaa iyada ah waxaa qayb yar leh nin jooga garowe waxaa qayb kale leh nin jooga gaalkacyo waxaa qayb kale leh nin jooga cadaado waxaa qayb kale leh nin jooga beledweyne dadkeennu kama fakerin oo ma dhihin warina ma anfacayso sidaa ammaanku waagaa boqolkiiba boqol buu ahaa dadka caawa dhintay oo liiskooda aynu hayna hal qof waagaa lagama dilin innagu inaynu isdillo oo toos isu dillo maahaan waayo halkaasaa lagu kala wareegi jiray layskuma maartay xadgudbi jirin waxaa laga shaqeeyey arrintaa iyadaa inay burburto gaalkacyo dhaqaalo weydo xamaaligii xilligaa jirana waad xasuusataan waxaa loo qaaday xamar laba jeer baa la kala qaada qayb cabdullahi yuusuf iyo ina qaybdid markay jidka marayaan bay hore u qaateen askar bay ka dhigteen qaybna xiif cali taar ayaa qaaday labadaasaaba loo kala jabshay meesheennina waxaa laga dhigay meel xaggana loo dhaafo xaggana loo dhaafo waxaasoo dhan waa arrimo innaga inoo yaal haddii maskaxdeennu shaqayso oo aan is-aaminno oo aan unid noqonno oo aan ku dadaalna inaan wax badbaadinno waan badbaadin karnaa waxaan codsanayaa aniga oo ah ismaan salaad fagaase oo musharaxa haddii meeshaasi khayr ii tahay in ilaahay ii sakhiro hadday shar ii tahayna in ilaahay iga xijaabo anoo huba inay tahay meel dhib badan oo aad u dhib badan haddana waxaan ku talagalay dhibta noocaasa inaan dadkayga la wadaago oo aanan ku fiirsan waxaa laga yaabaa dad badan inay isleeyihiin war odagaan inta ciyaalkiisiina fogaystay meel bariis iyo nabadee taalla ka yimid malaha wuxuu rabaa inuu xooga wax naga farsamaysto taa iguma jidho oo wallaahi billahi iguma jirto dhammaan xildhibaanadu way mahadsan yihiin anigu codkiina ma rabo haddii aydinaan ila dhimanayn oo aydinaan ila shaqaynaynin oo aydinaan gacanteeda midig ahayn waayo waxaad daashaday degmadan waa musuq maasuq aan xad lahayn hal waan ogahay waana huba qof kasta oo soomaaliya ku nool hal waxbaa deeqa waxa deeqa ma garan kartaa waxa uu raba in loo yeelo taana ma shaqaynayso dowlad laguma noqon karo maamul laguma ahaan karo horumarna laguma samayn karo because aniga waxaan rabaa haddaa ii yeeshid hebella wuxuu rabaa aad u yeeshid hebella wuxuu rabaa aad u yeeshid dee wixii dadku lahaa iyo dantii baa meesha ka baxaysa waxaynu isu yeelaynaa waa wixii ummadda oo isa siinaynaa waxaynu ku tumanaynaana waa wixii dadka marka danta guud baa baxaysa waxaan jeclaan lahaa sida shanta nin ee magacyadooda aad ku aragtaan buugta maraykanka ay dalkaa weyn ee kontanka isteed ah ee afarta boqoloo milyan ku nooshahay lafahooda ugu qoraxeeyeen maanta gaalkaayo inaynu u samayno aasaas adag oo lama dhaafaana ma filayo inuu nin aqoon-yahana maanta maqan yahay aad baan ugu faraxsanaa xilligii nimankan guddiga doorashadu ay shahaadooyinka dadka aadka ugu adkeynayeen waayo aqoonta faraha badani faa'iiday keentaa daayar baa tihiin intaan soo jeedo in ka badan baa soo jeedi kartaan intaan socdo in ka badan baa socon kartaan waxaan idinkula dardaarmayaa naftiinna iyo naftaydaba ilaahay inaad ka baqdaan una hiilisaan deegaankiinna guryihiinna iyo dadkiinna aad aragteen maantayto inayna qaarkood magaalada koob shaaha ka cabbi karin qaarkoodna aanay xabad kinina gadan karin haddaan unity noqonno magaalada waxaan ka samayn karnaa isbitaallo qurux badan oo free ah dadkeenna waxaan ka kabi karnaa korontada iyo biyaha dadkeenna waxaan ka kabi karnaa waxyaalo fara badan waxaa kaloo tayeyn u baahan ciidamada inoo adeega ciidamada hadda inoo shaqeeyaa waa kuwii dadka laga ilaalin lahaa for example labada jeego kore wuxuu ku wataa qaad iyo sigaar labada hoosena wuxuu ku wataa shiishad iyo kooko bal fiirso cirkuuna maraya waa hyber warba ninka dadka laga ilaalin lahaa waa mid waa ninka dadka ilaalin lahaa dee isagaa u baahan dadka laga ilaaliyo xaqiiqda in la daraaseeyo waa mahadsantihiin waxaan filayaa waa idinku badiyey inaad raalli iga noqotaan oday iska qiiraysan oo waxa waddanka ka jira markuu arkay xanaaq badan ku jiraan ahaa runtii markaan halkan imid aniga goob ganacsi aan leeyahay baan waxaan islaa aad wax ka dhisatid marka aan fiirshay magaaladu sida ay tahayna inaan wax ka dhiso waa ka baqa aad baad u mahadsantihiin